wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray barnaamijka isku xirka suuqa abuurka calafka xoolaha soomaaliya oo ah mashruuc dhiiro gelinaya iskaashatooyinka iyo shirkadaha ka shaqeeya waxsoo saarka calafka xoolaha daafurka barnaamijka isku xirka suuqa abuurka calafka soomaaliya ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaano wasiiro xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo shirkada iyo ganacsato ka shaqeeya calafka xolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xolaha soomaaliya maxamed cumar nuur ayaa ka warbixiyey muhiimada uu leeyahay barnaamijka isku xirka suuqa abuurka calafka soomaaliya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah maanta inay idinku casuuntay kulankan qiimaha leh ee looga hadlaya calafka xoolaha iyo sidii ganacsatada ay ugu dhiiran lahayd inay maalgashtaan calafka xoolaha sidaad la socotaan baryahan dambe waxaa la diyaarinayaa qorshaha isbeddelka qaranka kaas oo xoog la saaray in ganacsatada ay dalka maalgashtaan dowladdana ay ku taageerto siday u maalgashan lahaayeen marka waxaan rabnaa inaan barnaamijkan iyo isku xirno qorshahaasi socda ee n t b-ga qodobada maanta ka soo baxa halkaana waxaa lagu dari doonaa dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii barnaamijka ka qeyb galay ayaa madasha hadalla ka jeediyey waxayna sheegeen inay muhiim tahay xoojinta waxsoo saarka calafka xoolaha waxaa ka horreeyey oo wasaaradda xanaanada xoolaha ee aan ku ammaanaynaa inay horay ay xoolida soomaaliyeed ugu dhiirigelisay inay dhulkooda ay ku diyaarsadaan ee calafka loogu keeni jiray dibadda marka waxaad moodaa in maadaama suuq loo raadinayo gudihii ay ka soo dhammaatay wasaaraddii oo xooladii soomaaliyeed ay markaana ay ku dhow yihiin inay helaan calaf ku filan marka taasi waan ku ammaanaynaa wasaaradda iyo hay-adaha kala shaqeeya mashruuca noocaasi ah waxaan halkan ku ballanqaadaynaa wixii halkan ka soo baxo oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha noo soo gudbiso inaan sharci ahaan qayb sharci dejinta annagana qaybta noogu aadan aan sida ugu dhaqsiyaha badan u fudayn doono ka qayb qaadan doono ayaan ballan qaadayna insha allah kadibna calafkaas suuq loo raadiyey maanta haddii halkaanba la joogo waa aada dadka soomaaliyeed oo gaar ahaan xoolaaleyda meel fiicana la joogaa maanta maalintii ma aha marka maalinkan wasaaradda imaanaya waa ka duwan tahay dhinacaas xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuro oo la horumariyo oo xoolaheenna ganacsiga suuqaka adduunka ay la tartamaan waa lagaba maarmaan haddii kale wayba dawar go-ayaan haddaan la samayn waa in loo sameeyo calaf calafkii haddaba ma aha calaf iska samee calaf waxaa loo baahan yahay taya